Ciidamada shisheeye ee ku sugan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa kordhiyey dhibaatooyinka ay ka geysanayaan qaybo ka mid ah gobolkaas. Dadka ku dhaqan deegaanka Buurane ee Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in ay dhibaato ba'an ku qabaan ciidamada shisheeye ee Burundi kuwaas oo xajiraad ku soo rogay beeraleyda una diiday in ay beerahooda fashaan xoolahoodana dhaqdaan waxaan cabasho ka nahay ciidamada amisom ee degan khaasatan tuulada buurane ee ka tirsan degmada macadaay annagoo ah beeraleyda ku dhaqan deegaanka buurane waxaan u sheegaynaa ummadda islaamka dhammaan gaalada meeshaas degan inay caqabad ku haysto dadka degan deegaanka buurane xoola ha wadaano beeraley ha ahaadaano midda kale gaaladaanu meesha waa la keensaday maahine ma ahin mid ayadu iska timid war ummaddaanu waa baaba'day maalin walba xabbaddii nagu bilaabaan subaxii lix saac ayay naga jiraan guddoomiyaha degmada mahadaay axmed xuseen afrax waa maqlaya xabbadda nagu dhacayso wax uu ka jeediyo oo hadalana ma jirto madaxa guddiga beeraleyda Buurane ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in madaxda maamulka la baxay Hirshabeelle ay wax ka ogyihiin arrintan sidaas oo ay tahayna aysan ka hadli karin dhibaatada loo geysanayo bulshada inay naga qabto gaaladan barbarooniga saaka aan siibtay talaali rabo waa kan gacantaan ku haystaa burundiya iga raacadeeyey ilmo ma joogaan erey ma joogo wadankaa subax kas habadaa nugu sooto saddex bilooda habad nugu soota barakaa aadi ee meesha ka taagna beera lagama shaqaysan karo howlo lama raaci karo dhibaato weynaana haysata shacabka buurna haddii nahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta war ma dhinna warkii ragga iga horreeya walaalay aan dhameey caqabadda caqabada gaaladaan hayno aniga ma qabno ayagaa dhibaato nuugu filan jidka naga gooyo xabad soo bilaaba muga xaafadda ka soo baxaan imtixaanadooda ka soo baxaan xabad soo bilaabo ilaa ay lix saac xabad haayaan rag badanaa meeshaa ku dhintay guddoomiyaha mahadaay kama hadlin madaxweynaha hirshabeelle kama hadlin basal lagama talaalo karo basashaas hadda saaka dalkii loo ka waaweey waa la dhex tugi waaye beeraleyda walaayaadka dhib aad u xoogan ayay ku qabaan ciidamada ku soo duulay dalka iyadoona aanu ka hadli karin maamulada dowladda federaalka